shan ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa qabashada xilka guddoomiyaha baarlamanka ayaa maanta khudbooyin ku aadan barnaamijkooda siyaasadeed ee ay baarlamanka ku hogaamin doonaan ka horjeediya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadib kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho musharax shariif sheekh qunaa maye oo horey usoo noqday taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo ugu horeyn hadal ka jeediyey fadhiga golaha ayaa sheegay in haddii uu ku guulaysto codka baarlamanka inuu xooga saari doono ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta uuna kasii ambaqaadi doono halkii uu kaga tegay guddoomiyihii hore ee baarlamanka soomaaliya haddii aad ii doorataan waxaan la kaashan doonaa raadraacna aan ka dhigi doonaa xusuus reebkii uu naga tegay guddoomiyihii hore mudane jawaari ah waxaan ku dadaali doonaa haddii eebbe raalli ka noqdo inaan kordhiyo tayada iyo waxqabadka ah baarlamaanka ah waxaan ilaalin doonaa haddii eebe raalli ka noqdo inaan ka hoos marin xeerka hadda uu joogo baarlamaanka ah inaan kor u qaado mooyo inaan marna hoos usoo marin sidoo kale musharax maxamed sheekh cabdiraxmaan mursal oo dhowaan iska casilay jagada wasiirka gaashaandhigga oo xildhibaanada ka hor hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan oo uu qaban doono haddii loo doorto guddoomiyaha baarlamanka mudan ayaali magawoyin xildhibaanada sharafta leh waxa aan ilaalin doonaa xasaanada dhammaan xubnaha golaha mana ogolaan doono in lagu xadgudbo karaamada xildhibaanada golaha shacabka dhinac kasta sida uu qabo qodobka toddobaatanaad faqradiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ah waxaan ballan qaaday inaan ilaalin doono karaamadiina codkiina aragtidiina iyo soo jeedintiina shariif maxamed cabdalla oo ka mid ah musharaxiinta maanta baarlamaanka ka hor hadlay ayaa tilmaamay in haddii uu ku guulaysto afhayeennimada baarlamanka soomaaliya in uu xooga saari doono dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya iyo kala socnaanta hay-adaha dowladda waxaan u howlgali doonaa anigoo xildhibaanada kaashanhaya dhisidda guddiyada weli aan lagu guulaysan inay dhismaan sida guddiga adeega baarlamaanka sidoo kale waxaan gacan ka geysan doonaa xildhibaanada horan gacan ka geysan doonaan qabyotirka iyo dhammaystirka dastuurka waxaa intaa iisii dheer oo aan xooga saari doonaa kuna dadaali doonaa kalasoo kala soocnaanta awoodaha dowladda sharci dejin fulin iyo garsoor maxamuud macalin yaxye oo musharaxiinta soo jeediyey waxqabadkooda siyaasadeed ka mid ahaa ayaa dhankiisa sheegay in uu wax badan ka bedeli doono maamulka golaha shacabka iyo howlaha baarlamanka walaalayaal qorshayaasha iyo arrimaha mudnaanta siinayo waxaan golaha shacabka u horseedi doonaa haddii eebbe yidhaahdo isbeddel waxtar leh oo wax ku soo biiriya dadaaladii iyo waxqabadkii soo socday muddadii la soo dhaafay kuwaasoo kale ah dib u eegis iyo iyo kutilaabsi qiimeen guud dib u habaynta iyo tayaynta hanaanka shaqo ee matalaadda ururada baarlamaanka soomaaliya xubintu ka yahay iyo meelmarinta go'aanada ka soo baxa dib u habayn iyo dejin qorshe isbeddel horseeda dib u habaynta faafinta rasmiga iyo hanaanka kaydinta shuruucda iyo faafintooda sidoo kale musharaxiinta maanta halkaasi ka hadlay ee u taagan hanashada jagada guddoomiyaha baarlamanka oo qorshe howleedkooda siyaasadeed soo bandhiga waxaa ka mid ahaa iimaan cabdulaahi cali oo horey usoo noqday wasiirka diinta iyo ooqaafta soomaaliya waxaana uu sheegay in uu ku dadaali doono dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka islamarkaana uu isbeddel horseedi doono waxaan aaminsanahay inaan la imaan doono isbeddel shaqo oo uu golaha shacabku u aayi doono marka hore waxaan salka u dhigi doonaa shaqada uu golaha shacabku uu qabto shacabkooda soomaaliyeed oo ay matelaan mid sharci dejin mid kormeer dardargelinta sharciyada dhismaha kaabayaasha dowladnimo ee weli maqan sida maxkamadda dastuuriga ah iyo arrimaha kale ee la xidhiidha ugu dambayntii golaha shacabka ayaa maanta soo gebagabeeyey dhagaysiga barnaamijka siyaasadeed musharaxiinta xilka guddoomiyaha baarlamanka iyadoo soddonka bisha oo ku beegan maalinta isniintana la qaban doono doorashada guddoomiyaha baarlamanka cusub kaa oo bedeli doono guddoomiyihii hore maxamed sheekh cusmaan jawaari saynab abuukar maxamed v o a muqdisho